kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu uga hadli doonaa dadaalka ay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain guud ahaan ugu jirto sidii looga hortegi lahaa dembiyada ay geystaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkan britain iyadoo dalkan britain ay ku nool yihiin boqolaal kun oo soomaali ah waxaa barnaamijka marti ku ah cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaana salaamullah kana mida madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain kusoo dhowo marka hore barnaamijka martimikrofoon aad baa umaadsanto waa dhowa haddii aan su-aasha koowaad ku weydiiyo haddii aad la socotaan qiyaas ahaan iyo tirada dembiyada ay geystaan dhallinyarada soomaalida iyo goobaha ay ka dhacaan waxaa jeclaan lahaa inaad wax nooga sheegto bismillaah marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadnaqo dembiyada ka dhaca wadankan way badan yihiin guud ahaan sanadkan hadda lasoo dhaafayna wuxuu ahaa boqolkiiba labaatan iyo saddex koror shiimaha oo kor buu u kacay laakiin inta naga saameysay annaga haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed waa qiyaas aada u kooban kolley la dhihi karo walow aan la soconno kororka guud ee dalka aan la qabno meelaha marka ay ka dhacaan waxaa ka mid ah oo mataqaanaa runtii aada loo yara xiriiriyo magaalooyinka sida london oo kale sida manchester oo kale iyo mataqaanaa birmingham oo magaalo madaxda labaad ah london haddaan usoo qaadano tusaale meelaha ay ka dhacaan waxaa ka mid ah xaafadda loo yaqaano watchable areadeeda oo loo yaqaano tower hamlet waxaa ka mid ah northka oo mataqaanaa finsbury bark areadaas waxaa kaloo ka mid ah harliston areadaas iyo meelo kaloo badan oo runtii south eastga ka mid ah sida woolija oo kaleeto waa garta cabdulaahi tusaale haddaan usoo qaadano dabcan dembiyada ay dhalinyaradu geystaan meel kastay ka dhacaan laakiin haddaan soo qaadano dhowaan xukun ka dhacay birmingham waxaa lagu riday dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ka ganacsanayay drugiska oo muddo toddoba iyo afartan sanadooda kulligood lagu wada xukumay marka la isku daro sababaha keena dhibaatooyinka noocan oo kale ah maxay yihiin xiriirsama la leedihiin waalidiinta ay dhibaatooyinka gaadhaan oo makala sheekaysataan si aad u fahantaan dhibaatadu halka ayay ka jirto aada baa mahadsantaa ridwan marka hore ka labaad su-aashaada jawaabteeda waxaa weye runtii haa dhibaatooyinkaas dhaca oo caruurteena ku badan ama dhallinyaradeena ku badan waayahan dambe oo ay meelaha ugu muhiimsanoo dhibka uu ka dhacay ay ka mid tahay dragska iyo waxaa loo yaqaano street crimeka arrintaas markaan ogaanay inuu kor kordhayo waxaan sameynay ama tii birmingham ka dhacday oo hadda runtii nasiib darrada ahayd markaan ogaanay qiimeyn baan ku sameynay qaabka aan u howlgalno waxaana sameynay guddiyo kala duwan oo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca family issueska ku shaqogala marka xiriiraduna waalidiintana xiriir baan la sameynaa waxbarashada qeybaha waxbarashada sida dugsiyada hoose iyo sare iyo dugsiyada dhexe waxbarashada dhexe loo yaqaano six formiska ilaa heer jaamacadeed waxaan go-aansanay inaan la soconno si haddii ardaygaasi ama ardayga uu kaga xumaado xagga maadooyinka qaar sida maadooyinkan cilmiga scienska loo yaqaano inaan ku advice garan waalidiinta inay tuushinada ama private maaragtay waxbarashooyinka privateka ay wixii karaankooda ay ka qayb qaataan islamarkaana annaga local authoritiska sida marat council leaderska iyo ereyooyinkaas dadka ku shaqada leh waxaan ka ka codsanaa inay kabaan macalimiin ziyaada loo sameeyo maaragtay extra time la siiyo markay iskuullada ku jiraan ardada waa gartay marka dhinaca waxbarashada aad sheegtay inaad inaad ku dadaashaan sidii ilmaha soomaalidu ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caawimaad dheeraada xiliyada waxbarashada ee iskuulaadka kadib marka ma arrimahaasa qeybkaad is leedahay in ilmuhu uu dembiyada noocan oo kala galo ama uu daraagas ka ganacsada ama rabshado uu la wadaago dhalinyaro kale aad iyo aad waa su-aal fiican waa qeyb ka mid ah lama wada dhihi karo haddiiba ardayga waxbarashada uu ku liito waxay tegaysaa inuu suuqa galo mar hadduu suuqa galo iskuulkii dropout ka noqdo ama uu ka liitana waxaa dhacaysa inuu waxyaabo kale hobi ka dhigto sida waxyaabaha inuu gacmaha faraqaadqaad ama gacmaha gacmaha ka dhaqaaqo oo oo gacmaha maarata wax ku qaadqaado oo ama waxaa la yidhahdaa waxyaabaha yar ee mataqaana dukaamada ka dhaca waxyaaba yaryar ba hadhow waxweyn u geeya ama wadooyinka ayagoo maraya mataqana inay dad ama mobile ama wax yar noocaas ay damaaciyaan taasoo dhinaca kale ka keeni karta in xiriirka canowga ama ilmaha iyo waalidku waxoogaa uu yar hooseeyo sida aan markii research la sameeyey ama dhinaca dhaqaalaha naftiisa canuga oon loo yaro roonaanin waxyaabaha keeni karay qayb ka tahay marka waxbarashadu waa qayb qaybahaas kulan soo tilmaamina waa qayb xiriir ma la leedihiin idinka gaar ahaan ururkiina dalkan britain gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale wasaaradda waxbarashada xildhibaanka deegaanada ay soomaalidu ku badan yihiin ama xildhibaanada dabcan deegaanada soomaalidu ay ku badan yihiin iyo hay-adaha kale ee muhiimka oo ah inaad wada shaqeyn la yeelataan aada iyo aad waa su-aal fiican ridwaan aad baad umahadsan tahay waan la yeelanaa waxaan xiriir la yeelana runtii wadankan awoodaha ka jira waad garanaysa awoodda ugu ballaaranay jirto waa de markii prime ministerka kasoo tagto waa hogaamiyaasha xisbiyada labada xisbi oo ugu waaweyn wadankan oo xisbiga laborka iyo conservative-ka labadooda oo ay kala ah mataqaanaa lord feltham iyo jeremy coben labadaba xiriir toosaan la leenahay wada shaqeyna na dhex martay waa ka codsanay inay waktiga bacdama aan integrationka xoogaha wakti naga soo daahay in mataqaanaa aan ay noo maaragtay ay naga caawiyaan dhinacaas mas-uuliyiintaas ay nala socdaan waxaa kaloon la xiriirnaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa home office-ka waxaan la xiriirnaa wasaaradda qeybteeda arrimaha dibadda sida gabadha loo yaqaano claudia waxaan la xiriirnaa local authorities-ka sida consul leaderska embiyada waxaan ku casuumnaa kulamadan ku casuumnaa ay way nagu casuumaan cooperation fiican baa naga dhexeeya qaybta booliiska waan la xiriirnaa oo wixii lacalla information ah oo aan ugu baahano inaan ka helno haddii wax macluumaad aan ugu baahano dhalinyarada la xire iyo wax noocaas ah aad bay nooga caawin waa wada shaqeynaa
waa gartay dhinaca soomaalida haddaan u imaano dabcan hay-ado fara badan oo soomaaliyeed ayaa jira oo meelo kala duwan ku yaalla guud ahaan dalkan britain wada shaqeyn ma leedihiin oo dadka kala duwan ee soomaalida iyo jaaliyadahoodu ma wada shaqeeyaan ay kula tahay waa su-aal fiican ridwan jawaabta haa waxaa jira magaalada london tusaale haddaan usoo qaato waa soddon iyo afar baaro aan isleeyahay waxaan sameynay wakiilo soddon iyo afar afartaas baarooda wakiilaan u sameynay waxaan ugu dan leenahay si aanu ula soconno oon u wada isu kaashanno communitieska ka jira baro kasta iyo jaaliyadda inay isla shaqeeyaan oo iskaashi halkaas uu ka dhaco ayaan ujeedkeeda u ahaa waxaan la shaqeynaa mataqaanaa dhammaan waxaan wada xiriirnaa rugaha ganacsiga ee soomaalidu ay leeyihiin waxaan wada xiriirnaa mediaha localka sida tviyada haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan wada xiriirnaa mataqaanaa kambaniyada yaryar ee soomaalidu ay leedahay waan wada shaqeynaa guud ahaan iskaashi oo xagga mataqaanaa amniga iyo horumarkaba waa wadaagnaa ma samaysaan marka wacyigelin aada la wadaagtaan waalidka oo ku saabsan sida caruurtooda ay xiriir ula yeelan karaan sida loola socon karo waxbarashada iyo heerarka caruurta sida baahiyaha caruurta loo dabooli karo iyo dhalinyarada laftirkeeda haddii ay idiin suuro gasho inaad mararka qaar u sameysaan barnaamijyo runtii waktigooda iyo farxaddooda ay gelin karaan aada iyo aad waxaan sameynay barnaamij layihaado community engagement ayaan sameynay oo ah inaan la xiriirno baro kasto iyo eryooyin kasta oo aan ku wacyigelinayno waalidiinta aan la wadaagayno wixii xogag ah ama information ah hadday annaga noogu baahdaanna wixii ay aanu ka dhihi lahayna iyo haddaan ayagu ugu baahanaba inaan always macluumaad isdhaafsano marka aad baan arrintaasi ugu howlanahay hadda runtii waxyaabaha aan isleenahay ilaa hadda waxaan ka kororsanay horumar baa laga gaaray waxaa ka mid ah in weekly wixii soo kordha aan heli karno dhibaatooyinka ka dhaca magaalada london tusaale ahaan waa gartay marka wacyigelinta waxaa kaloo sheegtay inaad dhinaca warbaahinta soomaalida gaar ahaan magaalada tan london aad barnaamijyo u sameysaan waalidiinta oo aad kula hadashaan soo maa nacam ha waxaan u sameynaa wacyigelin baan tviyada ka sameynaa waxaan ka sameynaa mataqaanaa xarumaha localkaan tagnaa waxaan ka wacyigelinaa waalidiinta inaan informationada wadaagno caruurta inay waxyaabaha crimeka aanay ku dhicin caruur badan baa xabsiyada noogu jirta waxaan sameynay madaxa arrimaha xabsiyada iyo home officeka qaabilsan baan sameynay oo guddi oo madax u yahay ko iyo toban xubnood oo la xiriiri doono dadka iyaguna ay la soo xiriiri doonaan waxaan markaa aada iyo aada focuska u saarnaa in aan ka hortagno dembiyada dhaca taasoo aan isleenahay haddii ilaahay idmo haddii dembiyadaasi ay soomaalidu ka yaraato sidii awal ay ahayd waxaan rajaynaynaa inay caruurteennu ay maaragtay wax dambo xabsi sii aada inaynay dhicin ilaahay idankiisa
waa garta arrimaha xabsiyada haddaan usoo noqono dhalinyaro fara badan oo soomaali ah marka xabsiyada ay kasoo baxaan ma helaan dhaqan celintii iyo talooyinkii ay u baahnaayeen arrinta ugu culus oo ridwaanow asaad u sheegtay meesha ku jirto waa taa iyada ah waana kaaga mahadnaqaya runtii su-aashaasi muhiimka ah maanta dhalinyarada soomaalida xabsiyada ku jira waa shan boqol iyo wax kor u dhaafaa lagu qiyaasayaa waa nasiib daro aada iyo aada u weyn xabsiyadii aan booqanay waxaan ku aragnay dhalinyaro badan oo muddooyin badan ku jiray xabsiyada oo aan runtii qaarkood laga warhaynin markay kasoo baxaan marka rehabilitation center oo waxyaabihii ay dhibkii ay uga baxaan may helin arrimahaasaan waxaan kala xiriirnay baarooyada iyo mataqaanaa consul leaderska hadda sida weltimstow oo kale consul leaderka weltimstow oo kale chris robin oo kale xiriir toosan la yeelan arrintaas wuxuu noo ballan qaaday inuu center ka samayn doono welton forest barrowga loo yaqaano sidoo kale enfield waxaan kala xiriirnay ninka madaxda consul leaderkaan kala xiriirnay sida oo kaleeto waxaan la xiriirnay mataqaanaa hays iyaduna waxaan leenahay rajo fiican waxaa jira mataqaanaa meesha la yidhahdo tower tower hamlet oo iyada runtii dhibka u waaweyn uu mararka badan ka dhaco waxaan rajaynaynaa ayadana inaan center meeshaas laga helo oo caruurta ay maarata rehabilitation ka helaan communities fara badan waxaa jira soomaali ah oo arrinkaas isaga ah aada iyo aada ugu howlano waxweynna ka qabta idinka marka ma booqataan tusaalahaan dhalinyarada xabsiyada ku jirta oo kale mise laydima ogola waa booqanaa waxaa jira dad badan oo soomaali oo isxilqaamay oo hawshaasi muddo hore u kacay ilaa haddana ku jira haweenna ay u badan yihiin kajaaleyd ahaan annaga waxaan samaynaa marka kormeer baan samaynaa hadda marka u dambeysay saddex xabsi baan tagnay oo laba london ah iyo mid outside london ah waxaan rabnaa ilaa gobollada inaan la xiriirno waan booqanaa oo waxaa loo geeyaa baahiyooyinka waxyaabaha yarko ilmuhu u baahan yihin baa loo geysaa information baan ka qaadanaa waxyaabaha qaar booliiska haddii ay u baahan yihiin in wax macluumaad ziyaadaha laga siiyo waan ka siinaa wixii mataqaanaa qoraallo iyo documents ay u baahan yihiin inay ka helaan dhinaca waalidiinta iyo wax noocaas waa ka kabnaa waa ka advice garaynaa waxaa jira saddex wiil oo soomaali ah oo jaaliyadda la shaqeeyo oo qaabilsan waxaan loo yaqaano mataqaanaa citizen advice bureauga la shaqeeya oo jaaliyadda ka tirsan oo arrimahaas aada iyo aada ugu howlan waxaa jira saddex looyar oo jaaliyadda ay leedahay oo arrimahaas ka advice gareeya oo qeybta home officeka qaabilsan marka runtii juhdi badan baa la geliyey hore loo geliyay haddana aan wadnaa waan rajaynana insha allahu arrintaas inay maaragtay miro dhal yeelato oo isbedel weyn uu mustaqbalka imaado insha allah aada iyo aad baa mahadsanta adaa mudan ridwan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaano salaamullah kana mida madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli wadilesna iyo nabadgelyo